waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed la wadaago in ay isugu yimaadeen kulan hay-adaha amniga kulankaasoo u shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dabcan hay-adaha amniga kulankaas waxay uga hadlayeen arrimo la xiriira amniga waan ka xunnahay wixii dhacay xalay magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha ayaa wuxuu isugu yeeray isigoo ka amba qaadaya ama ka duulaya dardargelinta amniga muddadan lagu guda jiro howlaha doorashooyinka dabcan cadowguna waxay isku dayayaan inay qalqalgeliyaan doorashooyinka inay cabsi geliyaan shacabka soomaaliyeed dabcan ra-iisul wasaaruhu wuxuu faray kadib marka uu ka dhegeysta warbixinno hay-adaha amniga qaybahooda kala duwan wuxuu ina faray inaan wax ka bedelno habka sugidda amniga gaar ahaan caasimadda gaar ahaan muddada lagu guda jiro doorashooyinka iyo sidoo kale bishii rabadaan ee barakeysaniyadoo nagu soo foolle intaba waxaan u rajaynaynaa shacabka soomaaliyeed inay gacan ka geystaan amniga dabcan heedaha amniga taageerayaasha ay leeyihin waa shacabka soomaaliyeed runtii qayb fiican ayayna ka geysteen haddana waxaan rajaynaynaa inay hay-adaha amniga kaaliyaan ama ay kaalmeeyaan waxaan rabaa shacabka soomaaliyed inaan u xaqiijiyo dabcan dhacdooyinka dhacay waa saameynay yeesheen oo dadaan jecelnahay oo ah gaar ahaan hay-adaha amniga ayaa waxyeelo soo gaartay guud ahaan sida uu la wadaaga booliska dalku ee khasaarada shacabka soo gaarta waa ay koobneed laakiin waxaa jira dhismayaal iyo oo dumay ama burbur soo gaaray oo ay leeyihiin ciidanka booliska soomaaliyeed warbixintaas oo dhammaystiran waxaan aan filayaa in uu boolisku la wadaaga shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyed waxaa arki doonaa isbeddel mug leh oo ka muuqan doona haddii allah awoodalay ka raali noqdo habka sugidda amniga ee caasimadda gaar ahaan muddada lagu guda jiro doorashooyinka iyo sidoo kale